jaamacadda zamzam ee culuumta iyo tiknolojiyada iyo magaala madaxda ku-meeldeerka ee koonfur galbeed baydhabo wayb ayaa ku hirgeliday barnaamijka daraasaadka sare si ay ugu faa-ideysadaan bulshada reer koonfur galbeed ustaad cabdiqani axmed xasan oo ku mid ee madaxda jaamacadda zamzam university of science and technology iyo ku daway xafladda dahafurka barnaamijka daraasaadka sare in loo guuro gobolada dalka iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan meelaha noloshooda ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha saa darteed ayaan waxaan usoo wareegnay magaalada baydhabo aan ka hirgelinay isla kuliyaddii ayaan ku bilownay ee kuliyadda beeraha ayaan ku bilownay maanta aa aragteen tijaabooyinka oo nooc walba leh ee magaalada ay ka samaysay iyo sida maxaa la yidhaahdaa arday badan oo ka mid ah maalmahan markaa wasaaradaha tegayna gaar ahaan wasaaradda deegaanka iyo beeraha iyo kulli aan kusoo aragnay dadkii ka baxay oo qaarkood greenhousya iyo maxaa la dhaha wax soo saar ay ka sameeyeen muxuu ahaa wasaaradaha gudahooda qaarkood inta greenhouse dhiseen ee meeshaas ay maxaa la yidhahdaa qajaar iyo yaanyo kasoo saarayaan dokumid ee qalanjibyaalka jaamacadda zamzam xaruntiya baydhabo iyo wayba ku dawaaday xafladda dahafurka barnaamijku waynayaa markaasayti ka cabirtay suugaanka eedan sidii oon ka faraxsanyin in jaamacaddii ay kordhiida daraasaad sare
muraayadii ilmo waayo zamzam university meeladu moodimale mushimoosha jaamacadow meelkastiyaal maganyaal meteryaala muraayo hodhisdhiseedo miisaan hodhisdhigod zamzam university amuugadaasele moogmule mujunud mujunud i majnuun ila mada dab ku fadow maa magaashale moogmule makreera i masar mujunud i majnuun ila mada dab ku fadow maa magaashale moogmule maalanba moodal usubaa horeebilanka mahdiyay maantana muftaaha wiinga maliiday meeng alaalena makreera i masar mozambique i maleysia moscow i minnesota ha musaafuran haaytay muraadkana master digriihay mashaqadaas i maalkaas badan mawlakin ku gargaaray manka aroos magaalada dhakinsheeni aadan cali kuulow agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda walabarashada koonfur galbeed soomaaliya iyo jaamacadda zamzam ka amaaniha kordhiyowka barnaamijka daraasaadka sare ka wasaarad ahaan waxaan soo jeedinaynaa marka anagoo isha ku hayn doono qaabka ay u shaqeyn doonto afar dhinac ayaan fiiri doonaa manhajka ardayda qaadan doonto muuqal maa heerka oo hadda ay qaadanayaan iyo saacadaha sidoo kale waxaan qiimeyn doonaa macalinka maadada dhiga doono inuu yahay level phd inuu yahay inuusan master lahayn sidoo kale waxaan fiirin doonaa qeybta imtixaanaad qaaba u qaadaysaan badanaa hadda jaamacadaha waxay bilaabeen inay yidhahdaan baan online ku bilaabana taasna waa ka digaynaa haddaa wadaan barnaamij online iyo hadhow imtixaan online loo qaaday haddaba naga jooga marka imtixaanka waa in loo qaado si toos ah oo ardaygu fadhiisto oo face to face ah waan fiirin doonaa iyagana sidoo kale waxaan fiirin doonaa imtixaanka imtixaan qaabka u qaadaysaan inuu levelka u qalmo levelka had uu joogo oo master degreega waa level sare waa inuu ardayga u qalmo su-aal noocaas lagu keeno oo ka tarjumaya macnaha aqoontiisa iyo tayadiisa